waa mahadsan tahay deegaanka baartan guuley oo muddooyinka ugu dambeysa fariisin oo ahayd ciidamada xooga dalka ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland horeyna ay oga qabsadeen ururka al-shabaab ayaa xalay weerar gaadna ah ay ururka al-shabaab ay xalay kusoo qaadeen deegaankaasi waxaana bilowday oo halkaasi ka bilowday dagaal xoogan oo u dhexeeyey dhinacyadii halkaasi horay u joogtay ee jubbaland iyo ciidankii xooga dalka iyo kuwii ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday runtii dagaalkaasi waxa uu gaaray ilaa iyo subaxnimadii hore ee saakay ayuu gaaray iyadoona wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi laga soo gaarayo ama dadka deegaanka ay xaqiijinayaan la sheegayo in halkaasi gacan kuxaynteeda ay la wareegeen ciidamadii shabaabka ee weerarka soo qaaday walow saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland oo deegaanka ku sugan ay sheegayaan in aysan arrimahaasi waxba ka jirin islamarkaasina goomihii iyagu ay ku sugan yihiin runtii waxaa la xaqiijinayaa in dagaalkaasi khasaarooyin badan ay ka dhasheen ay jiraan dhaawacyo fara badan iyo sidoo kale dhimasho dhinacyadii halkaasi ku dagaalamtay ah isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo ayaa hadda laii xaqiijiyey inay soo hordhaca ay usoo gaareen qaar kamida dhaawacyadii dagaalkaasi ay waxyeelada kasoo gaartay walow aan la ogoleen in dhaawacyadaasi la ogaado sir ahaan iyo sida ay wax yihiinba inta badan isbitaalka iyo agaarkiisa uu xiran yahay hase yeeshee waxaa la xaqiijinayaa in khasaaruhu uu badan yahay ee dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ah welina aysan dhamaanin dagaaladii iyo sidoo kale dhaqdhaqaadka ciidan ee ka socday deegaanadaasi waxaana laii sheegay inay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo deegaankaasi u amutaxay si ay u ogaadaan dhibaatooyinka dagaalka ka dhashay iyo sidii ay ciidamada ola qaybsan lahaayeen inka badan xanuunka dhanka dhaawacyada iyo dhimashada soo gaartay waa garta waxarow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka goormi ayuu si rasmiya u bilowday muxuuse ku bilowda ma qaraxyo ayuu ku bilowda mise weerar toosoo al-shabaab ay kusoo qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin barsanguni
inkastoo dhanka xiriirka taleefonka uu aada u adkaa maadaama goobtu goob ciidan ahe dagaal ka bilowday oo xogaha badan laga soo gaaraya xaqiiqada ay iska yaraayeen haddana dadka deegaanka iyo sidoo kale qaar kamida goobjoogayaal aanu ku hoose ola xiriirnay ayaa noo xaqiijiyeen dagaalka uu xalay kow iyo tobankii habeennimo ama waan idhaahde shantii habeennimo uu ka bilowday deegaankaasi aanu ka bilowda markii hore qoryo waaweyn oo runtii dib dib weyn baa kulle yeeri sida ay ugu dhaheen dadka maxad bay dadkana ugu dhaheen inay qaraxyo yihiin iyo qoryo waaweyn ay ahaayeen balse hub aada u waaweyn ayaa ka bilowday baa laygu yidhi marka hore taasoo markii dambena uu isu bedelay dagaal caadi ah oo noocyada kala duwan ee hubkale si adeegsaday waa garte waxarow haddii aad xiriirro kala duwan la samaysay dadka u dhow baarsanguuni iyo sidoo kale dhammaanba deegaankaasi oo aad la xiriirta ma ku sheegeen wax dhimasho iyo dhaawac iyagoo ay indhahooda ku arkeen oo labada dhinac soo kala gaaray maadaama dagaalku uu yahay mid xoogan saacadana socday
waa mahadsan tahay dhanka dhimashada waa la sheegayaa in dhimasho badan ay jidho oo dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay ah weli waan laii kala saarin ooaan laii kala dirin waa koox hebel ama waa cidin hebel aan la dirin laakiin dhimasho waa ay jidhaan sida laii xaqiijiyey dhaawacyaduna sidoo kale waa ay badan yihiin oo sidaan horey kuugu sheegayba si hordhaca ayay hadda usoo gaareen isbitaalka kismaayo marka guud ahaan dagaalkii xalay dhacay waa mid kamida dagaaladii ugu xooganaa ee deegaanada jubbooyinka ku dhex maro ciidamada jubbaland kuwa xooga dalka oo iskaashanaya iyo sidoo kale kuwa ururka al-shabaab
waxar waxaad ii sheegtay in gacan ku-haynta deegaanka baarsanguuni gebi ahaanba al-shabaab ay la wareegeen marka ma ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland iyo al-shabaab ma isku hor fadhiyaan mise al-shabaaba gebi ahaanba deegaanka iyo nawaaxigiisa gacan ku-hayntiisa la wareegay
runtii xurta gacan ku-haynta ma ahan mid noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada jubbaland iyo soomaaliya ma ahan mid ay noo xaqiijiyeen laakiinse inawareegyo ayaa arrimahaasi inoo sheegaya in gacan ku-haynta ay la wareegeen ururkii al-shabaab ee soo weeraray goobta sidoo kalena hade waxa waaye ururka halkaasi soo weeraray al-shabaab iyagana goobaha ay wax kusoo qoraan iyaduna waa ay xaqiijiyeen laakiin saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbalandba waxa ay sheegayaan in gacan ku haynta meesha iyagu ay gacanta ku hayaan balse ay xaqiiqo tahay inuu dagaal halkaasi ka dhacay
waa garta waxaan waxaan rabaa ugu dambayntii hadda dadka u dhow baarsan guuni haddii aad xiriiro kala duwan la iyo saaka aada ku howlaneed oo aada la samaynaysay waa sidee xaalada guud ee deegaanka
runahaantii deegaanku horay daruufaha dhankan dagaaladan goosgoobka ah ee deegaanka ka bilaaba ee horey ooga dhacay ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay inta badan dadka deegaankaasi degana waa kuwo beeraley ah oo u badan beeralayda iyaga dagaaladaasi waxyeelaha kasoo gaadhay oo waxay sababtay in webiga duba lagu soo tutaa ama biyihii lagu soo saruuro si ay u adkaato in deegaanadaasi horey loo soo galo taasoo sababtay dadkii beeralayda inay horey oga cararaan deegaanka markii laga tago wax yar oo hadda kusugan goobta waxau ka noqday dhul colaadeed oo inta badan dadku waa ay ka maqnaayeen ha yeeshee dadkii kale ee yaraa ee halka hadda kusoo harayna waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay dagaaladaasi mar kale ka buuray goobtii xalay oo dagaalka ka dhacay waxaana la sheegayaa in intii yareedii hadda ku hartayna ay muuqanayso in ay kasii ruuqaadsanayaan ama ay kaga sii guurayaan deegaanada ay colaada ka bilaabatay